saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya laga dejiyey xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka oo ay xaalad caafimaad la soo diristay xildhibaanka ayaa muddo saddex maalmood ah oo uu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho kadib waxaa loola cararay dalka kenya si halkaasi logula tacaalo xaaladiisa caafimaad isbitaalka digfer oo uu ku jiray ayay dhakhaatiirtu sheegeen in xaaladiisu ay culus tahay islamarkaana aan waxba loogu qaban karin dalka gudihiisa wararka qaar ayaa sheegaya in la sumeeyey xildhibaankan ila wareedyo laga soo xigtay dhakhaatiirta isbitaalka ayaana tilmaamay in jirkiisa laga helay maado sun ah loogana badan yahay dhanka caloosha jacfar ayaa hore guddoomiye uga soo noqday degmada daynile ayadoo halkaasi dil iyo dhac baahsan ugu geystay shacabka ku dhaqan daynile sida ay sheegeen dadka dhibanaha u ahaa ee markaasi warbaahinta la hadlay inta uu xilkaasi hayay ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu xabsi qarsoodi ah oo lagu magacaabo cusboole ku lahaa degmada kaasoo tacadiyo loogu geysanayay dadka shacabka ah ee ku nool halkaasi